calaamadaha khatarta ah ee ilmaha calaamadaha khatarta ah ee ilmaha lagu arko una baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah waxaa ka mid ah qandho saa'id ah ama leh gariir ama jarays ilmaha oo naas nuugi waayo ama cunnada aan qaadanaynin ilmaha oo mataga wax kasta oo la siiyo shuban biyo ah lehna fuuqbax fuuqbaxa waxaa lagu gartaa afka iyo carabka oo engega ama qalala indhaha oo godgala mararka qaarna waxaa yaraada ogaalka haddii aad ku aragtid ilmahaaga calaamadaha khatarta ah fadlan aad xarunta caafimaad ee degmadaada si ilmahaaga ay u helaan daawo iyo adeeg caafimaad oo taya leh soo gudbinta fariinta wacyigelinta ee daryeelka bulshada ayaa waxaa idinkaga timid hay-adda human development consel h d c oo kaashanaysa hay-adaha u n f b a iyo u s aid waxaana fariintan aad ka dhegaysanaysaan warbaahinta markabley baar dheere hirkeeda f m megahatis mahadsanidin